degmada maqhor ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka qiimeynta amniga degmadaasi kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hiirshabeelle waxaana loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi bulshada kunool degmada maqhor ee gobolka hiiraan ayaa maamulka hiirshabeelle waxay ka codsadeen in degmada looga dhiso xarun saldhig waxaan codsanaynaa marka oo keliya gaari gawaadidka ugu shaqeyle in la helo dadku gaadiid ma haystaan taliya haddii meel wax ka dhaashil dhaco ama accident meel ka dhaco wax shay wax lagu aado oo gaadiidu ma jiraan ciidanka aadila ciidanka meeshan jooga waa ciidan militariya booliska in asaga laftiisa lasoo dhammaystiro aadaan uga codsanaynaa oo maaragtay si degmooyinka kale u shaqeeyaan gaadiidka inta u hawl galaan in xaruntii la dhiso ciidanka ku howlgeli lahayna la dhiso ayadana waa codsanaynaa annaga hadda baahida ugu weyn oo maanta ugu hadlayna meeshaan wax kale ma ahan waa xagga oo amniga xagga amniga ee degmada muqakuri maasha allah aad buu u fiican yahay waxa qabada kama jiraan rag iyo dumar iyo odayaal dhaqameedka dhammaan waa dad isku xiran oo amniga ka shaqeeyo codsigeena koowaad uga hadlayna meesha wuxuu ka mid yahay inaa booliskiina loo soo dedejiyo xarumaha uu ku shaqey lahay gaadiidka uu ku shaqey lahaa wax ku qaba lahaaye inaa naloo soo dedejiya ayaan codsanaynaa horeyna mar walbana waa uga hadalnay haddana waxaan kasii hadlaynaa booliska anaga dumarahaan haddaana aada u xiiseynaynaa boolis dhinaca kale agaasimaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan oo ay wadaan qorshaal lagu doonayo in saldhig booliisa laga hirgeliyo degmada maqori waa sax booliisku waa yaryahay waa tayo yaryahay booliisku waa la kordhin doonaa laakiin saldhiga dhismihiisaa noo horreyn doona insha allah saldhigaa la dhisi doonaa buliiskiina waa la tayi doonaa sidaasoo kale waxaa laga hirgeli doonaa saldhigga c i d dii oo dembiyada lagu baarayay maadaama degmadu ay ka fog tahay degmooyinka waaweyn ee c i d da leh maadaama ay ka fog tahay waxaa laga hirgeli doonaa xaruntii c i d da ee lagu baari lahaa dembiyada waaweyn kulanka waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo haweenka degmada maqor ee gobolka hiiraan